Dhulgariiradan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen meel u dhow magaalada Qabri Dahar ee dhulka Soomaali Galbeed, halkaas oo uu ka dhacay dhulgariir culus oo cabirkiisu yahay shan dhibic hal rigtar. waana markii ugu horreysay oo dhulgariir noocaan ah uu ka dhaco halkaas waxa kale oo saqdi dhexe ee isla habeenkii xalay dhulgariiro ka dhaceen magaalooyinka adis ababa awaash iyo metahara halka sidoo kale dhulgariir laga soo sheegay magaalada diridhaba ee ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya waxaa la soo warinayaa in dhulgariirku soo gaaray deegaano dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo dhulka soomaali galbeed ee xabashida itoobiya gumaysato dhulgariirkan ayaa ilaa hadda laga hayn wax war ah oo ku saabsan khasaaraha nafeed ee uu geystay hay-adda loogu yeero la socodka dhulgariirada iyo falkaanooyinka ayaa xaqiijiyey dhulgariiradan haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo dalka itoobiya martigeliyo dhulgariirkan oo kale ah bilooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa dhulgariiro iyo falkaanooyin isdabajooga ay ka dhacayeen dalka itoobiya